asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee aynu ka soo mihaahno ama aan ka soo minguurino ama aan ka soo bugdooxno ama aan ka soo xullo ama aan ka soo dhex saarno ama aan ka soo dhex qabanno ama aan ka soo dhex miirno afkeenna hooyo xigmadaheennii hore waana xubinta murtada maanta ee inaad tusiso taariikh inaad tusiso tilmaan inaad tusiso tusaale inaad tusiso tusmo inaad tusiso digniin waxyaalo fara badan aynu ka aragno oo fara badan oo ama horey loo soo maray ama ilaa iyo maanta aan gaboobin oo halkoodii jooga waana xubinta murtada maanta ee aan dhihi karno waa meed biyo kama dhibcaan ah una baahan sidaa ay tahay in loo koolkooliyo waa marka laga hadlaya afkeenna hooyo iyo macaankiisa ama xikmadda iyo murtida ku kaydsan xilliga laga hadlahayo intaasoo dhan ayaa laga dhexili karaa xubintaanan maantana idamka eebbe waxaan ku soo qaadanaynaa haddii eebba iidmo waxaa la yidhi labo nin lihiina ma quudho nimaan lahaynna ma qaato xubintayna murtada maanta waxayna leedahay labo nin lihi ma quudho oo kama baxaan weeye ninaan lahaynna ma qaato isna si uu dhaho ma yaqaanaba labadaas iyadiihii waa laba muhiim ahaan filahaya waana labo waxaa la yidhi haddii eebbaidmahayo ay labadaasu noqon hayaan shandhal dumar ah nin lihi ama nin lihi ma quudho nimaan lahaynna ma qaato waa shandhal dumar shandhal dumar ah nin lihi ma quudho nimaan lahaynna ma qaato shandhal geella nin lihi ma quudho nimaan lahaynna ma qaato ayay xubintaanan murtida maanto ina leedahay tusaale ahaan shandhal dumara shan carruura islaam wadata ninka guursadaayi ninkii ka dhalay suu ku furo oo uu ku hilmaamo ama uu kaga fogaadaayey way adag tahay haddii ruux caqligiisu caadi ay yahay hadduusan raggan maaragtay dameer la raray la mid ahayn oo maaragtay kuwa caqliga ka raran uusan ahayn oo dameer la raray ah ee uu nin caadi ay yahay islaanuu shan ciyaala ka dhalay nin intuu furo ka tegi kara oo hilmaami kara waa yar yahay ninkaa isagii hadduu yar yahayn maba quuray soomaalidii hore ku leedahay weli kolley wax dhici jiray ma ahayn laakiin maanta hadday dhacdo dee waa waxaan dhihi karnaa waa dameer caqliga ka raran markuu saas u quudhay kaasu ka tagay huro mid soo geli karaana ma jiro waa adag yahay ninka soo geli karo oo shan ciyaalo uusa dhalin nin u dulqaataaye aad iyo aad ayuu maanta ugu yaryahay adduunkan oo kuwo shantii ay dhaleen u dulqaataa yarba maanta marka shan uusan dhalin ninka u dulqaadanaya waxaad moodaa dad xumo risma inay inagu dhacday digniin fara badanna horey laynoogu sheegay digniinaheennii oo dhanna ay halbacaad lagu lisay noqdeen kuwii awyaashu inoo sheegeen waa midda labaadee waa shandhal geela shan hal dhashay oo geela dee maaragtay nin lihima quuro oo xilliga ugu ficleed buu jooga dirhablaayuu taagan yaho geeliisi waa batay oo maaragtay iyada lafteeda saddex ilmood iyo laba ilmooda ku hadhay ayuu rabaa inuu si fiican uga maalo oo maaragtay uu tooqsado waa shandhal geela lama quuri karo oo tarankeedii baaba carrada ka batay midaas iyada ah nin lihima quuro nimaan lahayna ma qaato oo dee hal weynaatay miyil weyn oo lasoo isticmaalay oo waxay dhal dhashay oo lasoo maalay see uu dhahayaa isna kaasna ma quuro kanna ma qaato oo ma uu rabi or qaalin yar isiibuu dhihiniyo aniga waxba hashan duqda haysiin ama hashan aad soo maashay ee shandhalka aniga haygu qataarin hal maaragtay aan lasoo isticmaalin waxba laga maalin taa isiiu leeya aniga qaalin yar baan rabaa buu leeya qaalin geelaan rabaa hal lasoo maalay oo lasoo waxaystay oo lasoo awrtii ay dhashay igeli ku jiraan hasha aniguma rabu ku dhihiba marka xubinteenna murtooda maanta waxay ku leedahay labo nin lihi ma quudho nimaan lahaynna ma qaato shandhal dumara nin lihi ma quudho nimaan lahaynna ma qaato shandhal geela nin lihi ma quudho nimaan lahaynna ma qaato ayay ina leedahay walow waayahan dambe gabdhihii iyagooda shan iyo lix iyo toddoba dhalay inta la wada furay raggii maaragtay aada moodo maaragtay inay si kale waxu dhaceen ama ay ugaadh kale noqdeen haddana sidaa iyada ah unbay xaaladda u badatay mahmaahda maantaan kusoo qaadanayna xubinteenna murtada maanta ciidanka eebbe waxaan leenahay war helaa tale hela